kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya deegaanka buqa ee beeraleyda gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in toddobaadkan halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo malaynayo in la beegsaday madaxii kooxda la magac baxday garabka daacish ee soomaaliya uu hogaamiyo cabduqaadir muumin deegaanka duqayntu ay ka dhacday ee qiyaastii lixdan kilomitir u jirta degmada qandara oo ay hadda ka hor mar kooxdaasi ay qabsatay ma cadda haddii weerarkaasi ay waxyeello ka soo gaartay cabduqaadir muumin sidoo kale ma jirto cid ka hadashay weerarkaasi oo sheegatay inay iyagu ka dambeeyaan intaynan ka bixin wararka puntland toddobaadkan waxaa muddo maalmaha hakad ku jiray howshii dekedda magaalada boosaaso kadib markii dekeddaasi lagu wareejiyey shirkadda b n o oo iska leh shirkadda d b well ee dalka imaaraadka carabta ka diiwaan gashan iyadoo ganacsatadii dekedda wax kala soo degi jiray ay sheegeen in lacago aad u fara badan lagu kordhiyey lacagtii markii hore looga qaadi jiray dekedda sidaa daraaddeedna ay keentay inay iyagu shaqo joojin sameeyaan maciishadii deegaanada puntland ayaa kor u kacday waxaa jirtay in dadku dibadbaxyo ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn puntland qaarkood gaar ahaan boosaaso halkaas oo hal ruux uu ku dhintay dad kalena ay ku dhaawacmeen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku faaqidi doonaa dowladda maraykanka waxay toddobaadkan beenisay war maalmihii ugu dambeeyey laisla dhex marayey oo warbaahinta soomaalida qaarkood ay baahisay oo ku aadanaa in dowladda maraykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka soomaaliya jawaab qoraal oo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay u soo dirtay v o eda ayaa waxa ay ku tiri wararka sheegayeen dowladda maraykanka ay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada soomaaliya taasoo la xiriiriyey in saraakiil soomaaliya ay fududeeyeen qarxyada muqdisho waa kuwo aan sax ahayn ayaa lagu yidhi warka qoraalka qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda maraykanka ay sii wadi doonto taageerada ay ku bixiso ammaanka soomaaliya iyo ciidamada dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka kooxda al-shabaab isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan wararka ka imaanay gobolka gado waxay sheegayaan in ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo kun askari oo wata gaadiid soddon gaaraya oo etoobiyaan ah ay toddobaadkani kasoo gudbeen xuduudda soomaaliya ee doolow ee gobolka gado ciidamadan ayaa la sheegayaa inay ka caawin doonaan ciidamada soomaaliya duulaanka cusub ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo iclaamiyey ka dhana kooxda al-shabaab kadib weerarkii dadka aadku faraha badan ay ku dhinteen ee ka dhacay muqdisho bishii aynu kasoo gudubnay bartamaheedii iyadoo ololaha doorashooyinka somalilan ay si habsame leh u socdaan ayaa waxaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo waxa uu dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo in hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee socda guddiga ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgalka wareegtadaas iyo arrimo la xiriira hubinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe waxay sheegayeen toddobaadkan koox shabaab ka tirsan ay halkaasi ku dhinteen kadib markii miino ay dhulka ku aasayeen sida la sheegay ay kula qaraxday inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo balcad gaar ahaan deegaan la yidhaahdo dannida lix ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa goobta la sheegay inay ku dhinteen sayfullo zaybof oo sagaalaabaatan jir waddanka usbakistan ka soo jeeda ayaa toddobaadkan waxa uu gaari dad ku jiirsiiyey magaalada new york ee gobolka new york halkaasina waxa uu ku dilay siddeed ruux sidoo kalena waxa uu waxay la soo gaarsiiyey tiro kale oo badan ninkaas ayaa waxa uu ka tegay fariin uu ku sheegayo in weerarkaasi uu ku taageerayo kooxda daacish madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo weerarkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga feejignaado dadka maraykanka soo galaya ee ka imaanaya dalalka shisheeye qaarkeed waxaana uu joojiyey fiisihii lotariga loo yaqiin ee bakhtiyaa nasiibka oo uu ku sheegay ninkani inuu ku soo galay waddanka maraykanka sannadkii laba kun iyo tobankii ninkaas ayaa hadda gacanta ugu jira ciidamada biliiska waa tahay dhegaystayaal aynu kusoo laabanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa xiisaday ay ka taagnayd howshii ganacsiga ee magaalada boosaaso iyadoo dekedii magaalada boosaaso muddo toddobaad ku dhow ay xirnayd inkastoo markii dambe la sheegay in lagu guulaystay in la furo howsha dekedda ayaa waxaa haddana ay dhibaato ka dhex aloolsaneyd ganacsatada dekedda isticmaali jiray iyo shirkadda b n o oo iska leh shirkadda d b well ee dalka imaaraadka carabta ka diiwaan gashan taasoo lacagihii dadka ganacsatadaahi laga qaadi jiray kordhisay taasi ayaa waxa ay sabtay in ay ganacsatada ay ka ashtakoodaan arrimahaasi ayna ka celceliyaan oo ay shaqo joojin ku baaqaan haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaado ayaan toddobaadkan waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka dekadaha maamulka puntland siciid maxamed raage waxaana weydiiyey howsha ganacsiga ee magaalada boosaaso iyo dekedda sida ay hadda tahay runtii ganacsatada dhinaca ganacsatada waxa xirisaas dhinaca dawladda maaha markii hore horta ganacsatadu waxyaaba ay ka boodeen waxaa kamid ahaa se maxaa tidahdaa iisheeg maxaa tidahdaa in cuntada kala ahayd oo aanu dekeda keenay kuwaas soo ahayd inay cuntada eegaan taasna dee waxyaabaha wax kasta oo soo kordha waayo dalka waa la taagay waxa ka socday waxa la keeno waa la socotaa idaacadaha waa la socotaa dalka la keeno dee taa in la baaro horta taas miday ahayd oo waxay ka doonayeen ii sheegeen khadsiyaad iyo waxaa laga soo dalacayo dee maadaama si adeeg loo qabanayo isaga lagu baarayo way diideen oo xoogaa bay ka keeneen hase yeeshee waana xalinay tan labaad waxa weeye dhinaca dekeda oo ay maamulkeeda hadda maaragtay maamulaan qolada piano ama dubai oo iyaga laftigooda dee iyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo marka sababaha isbedelka ah oo mataqaana ay sheegdeen maamulka isbedelaya ama soo kordhaya waad garanaysaa de wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka qabaasa waxyaabaha kusoo kordha sababtaasaa horta maaragtay sabab u ahayd in maaragtay xoogaa dhinaca khilaaf maaragtay yirahdaan ganacsiga maaragtay waxaan ma bixinayn ama saan yeelimayno laakiin dekeda dawladdu waa ka furan tahay dhinaca dawladda shacabka in wax loo dejiyana waa waa wax khatab ah waa wax tahay dhinaca iyaga ku xidhan oo aan oran karo runtii maanta dekedaasi waa u xidhan tahay aan oran karaa Mm.
ma jirto waa laakiin jirtaa qaar sabaasa waayahay laakiin ganacsatada waxay hal mid hal hal mid hal mid baa jirta oo ah Ah, ganacsatadu eighty percent oo dekeda maamulkeeda mostly waagi hore iyagaa lahaa ah, ah.
marka de waa la wareejinayaa maamulka waa la saxayaa dhinaca amnigaa la saxayaa soogelideedii baa la saxayaa shuruucdeedii baa la saxayaa shuruucda lacag qabashada iyo qaabka loo qabanayaa la saxayaa waayahay waxaasoo dhami waxay leeyihiin waxay leeyihiin maaragtay sababo badan in wax lagu bedelaya waa tahay laakiin ganacsatada qaar baa odhanaya oo ku andacoonaya in lagu kordhiyey canshuurtii dekeda laga qaadi jiray ayna sidaasi u sameeyeen in ay shaqo joojintani ku dhaqaaqaan oo dekeduna hawsheedii ay sidaasi ku xidhanto bal ka waran arrintaa jamal arrintaas wax cashuura dawladda kordhisay ma jiro dhinaca wax ka kordhaan ama sideedaba ee, maaragtay bulshada waa dhinaca adeeg adeega qofka loo qabanayo waxwa ama wax laga nidaaminayo wax waa lagu dalici karaa laakiin hadda qaabka loo isticmaalayo ama maaragtay aanu qola tansiis kula galnay wax cad weeye way ka warayaan waxa weeye adeeg iyagu qabsan jireen in la qabto oo loo qabto oo markaas lagu dalaco iyo wixii waa la qabanaya ama isagaa iska bixin lahaa ama anaa bixin lahaa ama ama ama dawlad ama mataqaana isheeg iyagaa iska bixin lahaa sheegka iska bixin lahaa ama waa laga qaadi lahaayo dee way bixin lahaayeen taasun baa ku kordhay taasna wax isbedel oo anigu aan aaminsanayo ay keenaysaa runtii ma jirto haddaa adigu toban dollar kharajka iska bixin jirtay oo aan tobankii dollar kharajka ahaa aan anigu intaan bix- shaqadii qabto bixiyo waxaan u malaynayaa taa lafteedu inaanay wax mushkilada lahayn laakiin waata waxa weeye in waxa ka wax waa wax weeye calculation iyo ma- ma- bahalkiya laakiin waxaan oran karo wax weyn baa dekedaa iska bedelay oo mataqaana systemkeeda iska bedelay waa systemkii accountability-ga iyo la xisaabtanka waayo waxa adigu qabsan jirtay markaad tiraahdo anaa qabanaya dee waad ka garanaysaa wax badan baa dhacayo isbedela laakiin wax isbedela oo weyn aan kuu sheegaa ma jiro marka ganacsatada odhanaysa en, shirkaddan p n o ee dekeda lagu wareejiyey iskalana en, d b well ee imaaraadka laga leeyahay waxay leeyihiin waxay kusoo rogeen ganacsatada tusaale ahaan doonidii laga qaadi jiray labaiyo toban kun oo dollar hadda waxaa laga qaadaya toddobaiyo toban kun oo dollar sidoo kale kuwii ka imaanaya imaaraadka ee laga qaadi jiray lix waxaa laga qaaday lacag intaa ka badan oo labaiyo toban kun oo dollar ah arrintaasi ayaana keentay in ay joojiyaan shaqada oo ay ku eedeynayaan shirkaddani lagu wareejiyay tikeda inay ku takrifaleyso oo ay lacagtaas intaas la eg ay kusoo rogtay ganacsatadii deegaanka ahayd ee alaabaha ka keensan jiray dibadaha arrintaa ma jirto miyaalada horta ba- horta midagow waxa ay ganacsatada lacagta lagu soo dalacayo waa lacagta khatiyaadka ay dekeda haddaba ka baxaa wax iyagu bixiyaan u malayn maayo faraq weyn oo la oran karo waxaasi waa faraq weyn oo waa la maaragtay waa ku kordheen ma jirto laakiin systemkii accountability-ga iyo xisaabtu waa run waa isbedelayaa wasiirka dekedaha maamulka puntland siciid maxamed raage waa tahay dhegaystayaal waxaa inaga xasuusinaa in sidoo kale dekedda magaalada boosaaso ay toddobaadkan howsheedii la sheegay inay dib u bilowday barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaasaynu kusoo gebagabaynaya tani kulan dambe nabadgelyo